sabuuraddii boqol afartan iyo siddeedaad rabbiga ammaana rabbiga samooyinka ka ammaana meelaha sarsarana ka ammaana malaa'igihiisa oo dhammoo ammaana isaga ciidankiisa oo dhammoo ammaana isaga qoraxda iyo dayaxoo ammaana isaga xiddigaha iftiinka oo dhammoo ammaana isaga ammaana isaga samooyinka samooyinkow iyo biyaha samooyinka ka sarreeyow iyagu magaca rabbiga ha ammaaneen waayo isagu wuu amray oo iyana way abuurmeen oo weliba isagaa adkeeyey iyaga weligood iyo weligoodba oo wuxuu sameeyey xad aan la gudbi doonayn rabbiga dhulka ka ammaana masbadeedyo iyo moolal oo dhammow dab iyo roob dhagaxyaale baraf cad iyo ceeryaamoy iyo dabayl duufaan ah oo ereygiisa oofiyow buuro iyo kuro oo dhammow dhir miro badan iyo dhir kadar la yidhaahdo oo dhammow dugaag iyo xoolo oo dhammow waxa gurguurta iyo haadda duusha oo dhammow boqorrada dhulka iyo dadyowga oo dhammow amiirrada iyo xaakinnada dhulka oo dhammow barbaar iyo hablow odayaal iyo carruuraay ha ammaaneen magaca rabbiga waayo magaciisa oo keliya ayaa la sarraysiiyaa ammaantiisu dhulka iyo cirkaba way ka korraysaa isagu wuxuu sare u qaaday geeskii dadkiisa iyo ammaantii quduusiintiisa oo dhan waana reer binu israa'iil oo ah dadka isaga u dhow rabbiga ammaana